waxaa maanta magaalada mandheera lagu qabtay banaanbax roobdoon ah boqolaal shacabka reer mandheera ah oo kasoo qayb galay banaanbaxa roobdoonka ayaa laba ragco oo sunno ah ku tukaday bannaanka masaajidka jaamiya ee magaalada mandheera qaar ka mid ah culummada mandheera oo goobta ka hadlay ayaa ugu horeyn bulshada u dardaarmay alla kacabsiga iyo in rabbi xaggiisa loo laabto walaalayaal macsiyada ka jirta waxaan la yidhaahdo tigtogga culimmadu way sheegeene waa musiibo laakiin waxaan u istaagay waxaa weeyaan reer mandheerow fasahaad weyn weyn weyn oo meel kasta oo laami ah oo waddo yaroo qurux badan oo laami ku taallo ama bibiwan ha noqoto ama ha noqoto green county ha noqoto ama tan derbidan weyn ee xaajiga xafidahu allahu tacala maxamud khaliif lagu sheego derbidaasaan agteeda deganahay waxaa dhacday walaalayaal shalay wax aad yacni shalay ma aha maalin kasta way dhacdaa laakiin shalaannu goobjoog u ahayn dhagax baanuna ku kala didinnay waxaa dhacday oo aan markhaati ka ahayn wiilal iyo gabdho yacni wax fuxshi a in allaha laa yastaxyi min alxaq in baan u sheegayaa mooye wax afka la soo marin kara ma aha waxaanu aragnay oo laamidaa dhexdeeda shalay aanu ku kala didinnay gabdho foorarsanaya oo sidii maaragtay oo rukuucaya foorarsanaya iyo wiilal sidii qoomuluudkii gadaal intay kaga yimaadaan keliya haysta oo la duubayo walaalaya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa gabdhaheennii waa wiilasheennii waa dhulkeennii wuu soo ordayaa way soo ordaysaa waa la duubayaa way isku saasay isu macaanaqaynayaan war gabadhaada nin saa la rabaa muu jiraa walaalayaal waa lix iyo toban jir waa toddobiyo toban jir siddeed iyo toban jir wayaan gabdhaha waxaa samaynayaa wiilasha waxaa samaynayaa war ilaahay miyuuna inoogu cadhoonayn walaalayaal roob la'aan mayna ku imaanayn rogmataan mayna ku imaanayn war waxaas walaalayaal in badan qodobo badan bay culimmada ka hadlee war anu taan idinku baraarujinaya walaalayaal arrintaa aan la wada dagaalanno waa macsiyadan la sheegayo waa tay abaartu ka imaanayso waa tay cudurka iyo masaa'ibtu ka imaanaysee فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هوي دتك حركة قوستين علماء كشيكينيسي دتك علماء كشيكينيسي خبرت بانستين معصيد بانستين وكا oo daroogada banaysteen maalintii lagu qabto ma fakaraysa ogow in allaha la yumlii lilaalimi ilaahay daalimka waa u seeta dheeraynaa faidaa akhadatu faidaa akhadahu haddii qabto lam yuflitu ma fakina sidoo kale culummada mandheera ayaa u duceeyey dhammaan ummadda muslimiinta ah ee ay saamaysay abaarta ilaahay roob hanasi ilaahu roob nasi ilaahu noo soo gargaar ilaahu noo soo gargaar ilaahu noo soo gargaar ilaahu dhibaatadan hays ilaahu naga kor qaad ilaahayow dhibaatadan hays ilaahu naga kor qaad ilaahu xaaladayna sidaasi ka wanaagsan ilaahu u bedel ilaahu sidaasi ka bedel ilaahu si ka bedel noo bedel adaa qaadir oo raxmaan ilaahu adiga awood badan ilaahu roob abshirna sii ilaahu roob barakaysanna sii ilaahayow mid baraayo wato oo dadka qaar lagu imtixaano oo kalaata naga wariiji imtixaan waaye dhanka kale sheekh cabdulaahi warash ayaa ugu baaqay dadka muslimiinta ah ee wax haysta in ay u gurmadaan walaalahooda tabaalaysan dadweynaha ee dal iyo dibid meel ay joogaanba dadka walaalaha muslimiinta dadkii oon ay u rafaadahayaan gaajo iyo oon ayaa iskugu darsantay xoolihii waxay siiyaan iyo waxay sameeyaan ay garan la'yihiin cid bixini karta arrintaas oon ilaahay aheenna ma laha marka koowaad marka labaadna in lasu naxariisto oo lasu gacan celiyo ilaahay noo diidi mahayo nooguna cadhooni mahayo waa noogu naxariisanayaaye waxaan leenahay ha lasu gurmado oo ha laisgacaawiyo oo ha laisgarab qabto oo gargaarka inta la kari karo bini'aadanimada ilaahay uu maaragta noo oggolaaday oo awoodda ilaahay w ka baxsa wixii ah ma garanaysaa bini'aadan ma samayn karo laakiin wixii bini'aadan awooddiisa wixii la qaban kara ha la qabta ayaan leenahay intaas ayaan markaa aan ugu baaqaynaa dadka walaalaha cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera